بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله وحن كل حجرنا ولي بحثي سديداد أو كالي إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الموتى المطلب الثاني أيان رميني المطلب الثالث ayaanu ka hadlaynaa marka madlabkii koowaad wuxuu ka hadlayey culummada diiday in iyo qaybintii aynu qaybinay qiraa'adii dadka akhrinaya say u qaybsamaan marka almadlab athaalith oo cashirka sideed iyo tobnaad aynu ka bilaabayno waxa uu ka hadlayaa adilatu lmujiisiina culummada ogoloo leh qur-aanku waa gaarayaa maxay deliishadeen adilat lmujiisiin ihdaa thawaabi qiraa'ati alqur'aani lilmowta kuwa yiri wuu gaarayaa adiladay deliishadeen ayaynu arkaynaa iyo aqwaashooda markaasaynu qodob qodob u dul istaagaynaa aynu arkaynaa marka muqaarana ayaa la yidhahdaa baxdigan waa kii hore aynu adilada ku caddaynay kasoo horjeedkiisii waay macnaha dad baa ogol oo kutubta ku qoran tahay marka bal waxay deliishadeen baynu eegaynaa insha allahu tabaaraka watacaala awala istadalluu bilqiyaas qodobka ugu horre ay deliishadeen waxa uu yahay waa qiyaas oo waxay yidhaahdeen sadaqada iyo ducada iyo xajka waa la isla itafaaqay bay dheheen waa itifaaq asadaqa walxaj wdducaa wa qadaau dayn yantaficu lmayit bay dhaheen waxa weeye meydkii waa itifaaq inay gaarayso ajarkaa iyo wanaaggaas waxay yidhaahdeen markaa qiyaasan calaa haada ayaan waxaan leenahay qiraa'atu lqur'aana wa ihdaa'u thawaabiha ila lmayit yasilu thawaabuhu thawaabtii waa gaaraysaa bay dhaheen oo maxaad daliishateen qiyaas idan laabudda marka waa inaan fahanaa maa huwa alqiyaasu awalan marka ugu horeysaa waa inaan fahanaa maa huwa alqiyaas qiyaas waxaa la yidhaahdaa usuulu fiqiga lagu bartaa waa baab dhan oo usuulu fiqiga lagu barto waxaa la yidhaahdaa waa ilxaaqu farcin biaslin haabitin min alkitaabi waassunna bicilatin jaamicatin baynahuma culamadu saasay u tacriifiyeen oo kutubu usuul fiqi mudawanku ah macnaha waxa weeye waa wax masalo farac ah oo waxa weeye axkaam ah oo farac ah oo aan daliil loo hayn ayaa waxaa loo raadinayaa markii kitaabkiiyo sunnaha daliil looga waayo ayaa waxaa la raadinayaa wax ay isku cilad yihiin oo isshabahaan oo kitaabka iyo sunnaha daliil ku sugan yahay maalan haddaan tusaale ka bixinno khamriga allah subxaana wa tacaala kitaabka qur-aanka oo ku xarimay sunnuhu nebigu ku xarimay ijmaaca ummadda islaamka ayuu ku xariman yahay waa muxaram weeye waayo sababtu maxay tahay marka loo xarimay cilada loo xarimay khamriga waa cilatul iskaar waa daroogada waa qofkiibaa daroogoobaya caqligiisiibaa tegaya alkhamru maa khamara alcaqla baa la yidhahda caqligii ayaa qofka tegaya oo qofkii markuu cabo dhaandhaan buu noqonayaa isagoo cayga daadinaya arkaysaa dhacdhacay markii horena caadiga ah taa marka waa khamrigii kabacdi marka berigii aayadahan soo degayeen khamri waxaa loo yiqiinay waxyaa waxaas maskaxda dooriya waa maandooriye culummadu marka waxay yidhaahdeen xilligaa haddii khamri loo yiqiinay in timir iyo laga sameeyo qamadi iyo waxa weeye khal iyo waxa laga sameeyo waxay yidhaahdeen marka hadda kullu wax walba oo waxa weeye maandooriye ah waa khamri bay dhihin isku xukun bay qaadanayaan waa taxriim waayo nabigaa yidhi kullu muskirin xaraam wa kullu muskirin khamr wax walba oo maanduuriye ah waa xaaraam waana khamri idan halkaa marka maanta waxaa yimid qaadkii daroogo la isku durayo kininiyo la cunayo waxa weeye lagu daroogoobayo aayad iyo xadiid ii keen qofku hadduu ku yaraa waxaa leeyahay maxay tahay cilada loo xarimayo waa cilatul iskaar khamrigana cilatul iskaar waa isku mid marka waa la xarimaya idan taas weeye macnaha tacriifta qiyaasku laakiin qaacida ayaa jirta culummadu waxay yidhaahdeen ahlu sunnaha alqiyaasu laa yadkhulu fi lcibaadaat walaa fi lcaqaa'id qiyaasku ma galaba caqiidada iyo cibaadaadka maba gala qiyaas ee qiyaasku waxa uu galaa axkaamta ayuu galaa waxyaalaha mucaamalaadka axkaamta alxalaal walxaraam waxaasaa qiyaaska loo isticmaalaa ee qiyaasku ma galo alcibaadaat walcaqaa'id qiyaas looma ogola idan marka halkaas ayaa xujo ku ah oo hortaagan qofkii yidhaahda qiyaas baan samaynaya qaabkee bay marka u sameeyeen laba qowl baan soo qaadanaynaa waa innagii horay u sheegnay in xanaabilada iyo xanafiyadu ogolaadeen ihdaa'u thawaabi qiraa'ati alqur'aani limowta taan ka hadlaynaa laakiin waa qofkii ajnabiga ahaa tadawucan u sameeyey ee weladkii hore baan u caddaynay inay bannaan tahay waa masaladii culimmadu isku diideen maxay yidhaahdeen marka waxaan soo qaadanaynaa laba kalaam oo kalaam uu leeyahay ibnu abilciz alxanafi shaarix daxaawiya markuu sharaxayo daxaawiyaha ayuu waxa uu leeyahay wa ama asadaqa waxa weeye sadaqada iyo ducada walxaju canhu macnaha meydku ama sadaqa can ilmeyit meydkii in wax loo sadaqeeyo loo duceeyo laga xajiyo waxa weye yasilu thawaabuhu waa gaaraya markaasuu waxa uu yidhi wakadalika qiraa'atu lqur'aani tadawucan wa ama qiraa'atu lqur'aani tadawucan biqayri ujra iyadoon ujro lagu qaadan haddii tadawuc ile ujrada waa isla ogol yihiin culummadoo dhan afarta madhaboodba qur-aanka haddii ujro lagu qaato inuusan ajar iyo xasanaad ka dhalanayn oo baadil yahay waa isla ogol yihiin marka waxa uu yidhi wa ama qiraa'atu lqur'aani ee tadawucan biqayri ujra ujro aan lagu qaadan wa ihdaa'u thawaabiha ila lmayit yasilu buu yidhi uu gaarayaa buu yidhi fahadaa yasilu ila almayit buu yidhi oo thawaabtii ajarka uu helaya oo maxaad u deliishatay wuxuu u deliishay kamaa yasilu thawaabu asadaqati walxaji wasawm halkaasuu mariyey marka kamaadaas kaafku waa tashbiih uu isku shabahay waa qiyaasan marka kalaamkaas ayuu ku leeyahay daxaawiyaha waxaan ugu jawaabaynaa leenahay marka awalan raximahullah allahu naxariisto waxaan leenahay alqiyaas laa yadkhulu fi lcibaadaat tilaawat lqur'aanna waa atacabud ilaahay baa lagu caabudaa oo ajar iyo xasanaad iyo thawaab ilaahay baa lagaga dalbaa ma aha ma geli kara qiyaas waa ilaa haddaynu taa ogolaanno bidacda oo dhan baa soo gelaysa bidco walba oo cibaado ah waxay odhanayaan waxaan ka qiyaasanaynaa taas kale marka waxa weeye bidcadii ayaan markaa loo helaynin xuja waxaan kaloo u diidaynaa oo ku radiyaynaa waxaan leenahay mar haddii qiyaaskii culimmadu diideen cibaadaadka iyo caqaa'idka waxaan leenahay sidoo kale sadaqada iyo xajka iyo soonka kulli waxay ku sugnaadeen min alwalad ilmihii qofku uu dhalay ee qof ajnabiya kuma sugnaan idan waa qiyaasun maca alfaariq baa la yidhahdaa cillad ka dhaxaysaa ma jirto qiraa'atu lqur'aan iyo qof waalidka u soo xajiyey hadduu qofku qur-aanka u akhrinayo waalidkii haa waa saxiix amaa hadduuna qof kaloo ajnabiya akhrinayo waxa weeye taasi saxiix ma ah marka taasaa loogu jawaabaya waxaa kaloo loogu jawaabaya saan hore usoo sheegnay waxa weye low kaana khayran la sabaquuna ilayhi baa laleeyahy hadday khayr ahaan lahayd salafu saalix baa nagaga hormari lahaa a'immadii iyo waxa weye saxaabadii taabiciintii a'immatulhudaa ayaa samayn lahayd marka sidaa daraaddeed waxa weeye khayr male wa waa bidca ayay noqonaysaa culummadan oo caddeeya sidoo kale ibn alqayim aljawsi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa la yidhaha kitaab ruux ayuu aad iyo aad uga hadlay marka kalaamkiisu isaga waa dheeryahay qayb qayb baynu u qaybinaynaa isaguna qiyaas buu sameeyey marka inta horeoo qiyaaska ah baynu ta raacaynaa waxa uu yidhi kalaam dheer intuu keenay fi kitaabi ruux oo waxa weeye aad buu ugu dadaalay aathaar iyo waxyaalo badan buu keenay iyo qiyaas wuxuu aad ugu nusreeyey inuu sugo inay bannaan tahay ihdaau thawaabi qira'ati alqur'aani ila almowta laakiin culimmadu waa ku radiyeen oo waynu arki doonaa qodob qodob baan kalaamkiisa aynu u dul istaagaynaa oo culimmada radiday aqwaashooda aynu keenaynaa waxa uu yidhi marka markuu ka hadlayay isaguna markuu aad kalaamkiisa u dheereeyey wuxuu yidhi wa biljumlati buu yidhi waxyaalaha afdal maa yuhdaa ila lmayit waxyaalaha ugu wanaagsan oo meydka la gaarsiiyo waa sadaqa waa xaj in laga xajiyo waa intii axaadiidu ku sugnaatay oo thawaabteedu gaaraysay markaasuu waxa uu yidhi wa amaa qiraa'atu lqur'aan qur'aan in la akhriyo oo waxa weeye wa ihdaau thawaabi qiraa'ati alqur'aani ila almayit fayasilu thawaabuhu buu yidhi kamaa tasilu asadaqa walxaja wagayri dalik waxa weeye thawaabtii kamaa yasilu thawaabu sadaqa ayuu kana gaaraya idan waa qiyaastii oo kale waa binafsi kalaamkii ibn abilciz alxanafi oo waxa weeye daliishaday waa isku kalaam waa marka isku sibaa loogu jawaabaya waxaa la leeyahay awalan alqiyaas laa yadkhulu fi lcibaadaat ibn qayim isagaana aimada ugu horeysa ka mid a oo waxa weeye usuulu fiqiga iclaam lmuwaqiciin iyo ku qarara inaan waxa weeye kutubtiisao dhan markuu radiyayo nimanka caqlaaniyada iyo ahlubidaca aad buu ugu radiyaa inaysan qiyaas la ogolayn cibaadaadka iyo caqiidada idan marka waxaan leenahay qiraa'at lqur'aani waa cibaada oo waxa weeye ilaahay baa lagu caabudaa tilaawat alqur'aan sidaa daraaddeed marka laa yadkhulu alqiyaas qiyaas ma galo marka halkaas ayaa lagu radiya loogu diidayaa kabacdi marka waxaan samaynaynaa intaa marka hore dhac bay ahayd aan masalada caddaynaynay waxa ay deliishadeen asalku inuu yahay qiyaas ee aayadna ma hayaan xadiidna ma hayaan aqwaalu saxaabana ma hayaan ee waxaa la deliishaday waa qiyaas qiyaaskaa marka ibnuqayim baa qodobaynaya qaabka uu kulli kalaamkii salafka uga jawaabay culummada imaamu shaaficiiyo kalaamkoodiibuu ka jawaabay oo qodob qodob u soo qaaday innaguna marka kiisaan ka jawaabaynaa oo culummada ka jawaabtay baan keenaynaa ma aha aniga ninka radiyaya oo ka jawaabaya ee culummadii radiday qowlkeeda ayaan keenaya oo aan hor dhigaynaa waan leenahay saasay culimmadu ka yidhaahdeen marka casharkan sideed iyo tobnaad intaa ayaan ku joojinaynaa kabacdina waxaan tafsiilinaynaa kalaamka ibn qayim raximah llahu tacaala iyo wixii laga yiri walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin